بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها حديثك بقل يلحذن يلبات عائشة وحالة وريا إلهي الرالي هكا نغذي zawji الnabiyi salى اllahu عalayhi wعalى alihi wasalam ee nabiga xaaskiisa ahayd annaha ayadu samicat inay maqashay rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yaquul caaisha waxay maqashay rasuulka ilaahay oo dhaha ah ina almalaa'ikata malaa'igta tanzilu waxay soo degtaa fi lcanaani daruurta ayay usoo dhacdhacdaa wahuwa canaankuna asaxaabu waa daruurta wuu fasiray fatadkuru waxay ka sheekaynee almra arin qudiya oo la xukmiyey fi samaa'i samada dhexdeeda lagu xukmiyey arrin weli aan dhicin oo ilaahay laakiin uu xukmiyey inuu dhaco arrinkaas bay malaa'igtu ka sheekaysane markay daruurta usoo dhaadhacdo kabacdi fatastariqu shayaadiinu shayaadiinta ayaa waxay daftaa oo ay xaddaa assamca maqalka si qarsooni ah ayay u dhegaystaan shayaadiinta ayay intay isfuulfuusho ilaa samada ay tagto ayay waxay dhegaysanee wax malaa'igtu ay ka sheekaysanee si hoose ayay u dhegaysanee fatastariqu waxay xadee ashayaadiinu maqalku asamca maqalka oo dhegtay u raaricine si xatooye ah oo aan loo jeedin fatasmacuhu markaasay maqlee wixii malaa'igtu ay ka sheekaysanaysay fatuuxiihi markaase waxay u waxyoonee si hoose ayay waxay ugu sheegee ilalkuhaani nimanka kuhaanta ah oo qeybka iyo waxyaabaha qarsoon ka warrama fatuuxiihi saasuu nabigu ka cabiray sala allahu calayhi wacala ali wasalam alwaxyuna waa aliclaamu alkhafiyu waxyigu sidiisaba waa si hoose in wax lagugu sheego si qarsoon oo dahsoon in wax lagu ogeysiya waxyi la dhahaa alwaxyu aliclaamu alkhafiyu waa ogeysiin oo qarsoon oo dahsoon dadka kale si aysan uga warqabin ayay waxay dhegta ugu sheegayaan nimanka kuhaanta ah oo yidhaahda annagu qeybkan ka warranaa fayakdibuuna waxay been sheegaan macahaa kelimadii ay soo maqleen mi'ata kadbatin boqol been ayay ku daraan oo min cindi anfusihim ayaga jeebkooda ah naftooda xaggooda ka timid min cindi anfusihim oo aysan shayaadiintu u sheeginoo jeebkooda ah shayaadiintu hal kelimaday soo maqleen kelimadaas sida ay u soo cararayaan ayay waxay u keenaan nimanka kuhaanta ah oo dhulka jooga nimankaasu waxay ku darayaan kelimadii boqol been oo jeebkooda ah dadkii hadhowdii u sheegayaan waxay leeyiin waxaasaa soo socda waxaasaa dhici doona meeshaasi ka dhici doonaan intaasay dadka u sheegayaan hal kelimadaa runka ah oo kelimadii shayaadiintu ay soo xaday ah hadhowdii dadka markii warkaas loo sheego halkii kelimadoo runta ahaa ayay dadku qabanayaan waxay leeyihin ninkii hebel ahaa suu saasnama dhihin inta kaleo beenta ah la fiirin maayo halkaas kelimadoo runtaa keliyaha la fiirina ninkaas waxaa leeyahay waa nin weli ah weli ilaahay waaye oo maxay ka helayaan marka shayaadiintu dhibkaas marka ay u maraayaan oo dhuxusha lagu soo tuuraa oo xidiga lagu soo tuura oo qaar ka mid ay dhimanayaan maxay ka helayaan ninkan kaahinka ah markay warka u sheegayaan faa'iidada ay ka helayaan waxay tahay ninkan kaahinka ah waxaa la rabaa dadku inuu ka aamino inuu qeybka ka warqabo aaminaadaas dadku ay aaminayaan qofkan inuu qeybka ka warrami karana ayadaa gaalnimo ah maxaa yeelay qeybka ilaahay keliyaha ka warqaba cid qeyb taqaano oo allah aan ahayn ma jirto qeybkuna waa waxyaabaha naga dahsoon oo ama berri dhici doona ama berri dambe dhici doona ama sanadka bacdi dhici doona waxaasaa qeyb la yidhaahdaa cid aan allaah ahayn oo ka warqabtaana ma jirto ilaahay wuxuu leeyahay qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlardi اlghayba ila allah wamaa yashcuruun ayaanu yubcauun waxaad tidhaahdaa غaybka axad og oo allah aan ahayn ma jiro sidoo kale ilahi wuxuu leeyahay caalim اlغayb falaa yudhiru calىa غaybihi axada ilaahay qaybkaasaa ka warqaba qaybkiisana axad uu u sheegay ma jirto ilaa man irtadaa min rasuuli qofki ilaahay raalli uu ka yahy oo rasuula maahane ilaahay marka qaybkiisa wuxuu u sheegaa rusushiisa oo malaa'igta ah ayaguna waxay u sheegaan rususha ilaahay oo insiga ah intaas keliyaa qayb ka warqabta axad marka bashar ah oo dhulka jooga oo aan ahayn rasuul ilaahay dadku inay ka aaminaan inuu qaybka ka warqabi karo oo uu ogaan karo ayadaa kufri ah faa'iidadaasay marka ku haystaan middeeda kale ninkan haddii laga aamino inuu qaybka ka warqabo oo qaybka uu og yahay dadka waxyaabo badan oo sharci aan ahayn ayuu dadka ku socodsiinaa tusaale ahaan dhiig masfuux ah inuu dadka cabsiiyo waxyaabo aan sharcigu uusan ogolayn inuu sameeyo oo uu yidhaahdo anigu weli ilaahay aan ahay waa lii ogol yahay dumar ajnebi ah inuu iskala fadhiisto oo aan xalaal aan u ahayn intii loo ogolaa ka badan hadduu rabo inuu iska guursan karo laba gabdhood oo isla dhashay tusaale ahaan inuu isla guursan karo oo dadku marka ay yidhaahdaan dadka caadiga lamid maahan waa weli ilaahay marka baddiisa lama galo faa'iidadaas ay shayaadiintu helayaan ninkani dadka inuu baadiyeeyo isagu marka muxuu helaa shayaadiintu waxyaabo badan ayay marka isaga u qabanayaan markuu dadka u baadiyeeyo tusaale ahaan inay hanti badan ay u keenaan badda inay luul iyo dahab badan ay ugaga soo qaadaan qofkii uu u baahan yahay inay u keenaan asaga meeshii uu rabo in la geeyo oo tusaale ahaan waxaa dhici kartaa hal maalin gudaheed in adduunyada meeshuu rabo ay ka geeyaan aad bayna ayaga ugu sahlan tahay shayaadiinta qofka intay qaadaan inay ama kacbada geeyaan hal saac gudaheed ku soo celiyaan ama yurub intay geeyaan hal saac gudaheed ay ku soo celiyaan aad bay ugu sahlan tahay oo waxaa ogtihi nebiyullaahi sulaymaan ilaahay inuu u leyliyey shayaadiinta ilahay baa u leyliyey oo ilahay wuxuu le wa min ashayaaiini man yaquusuuna lahu wayacmaluuna camala duuna dalika wakuna lahum xaafidiin ilahay wuxuu le shayaaiinta nebi sulaymaan u shaqaysa qaar waxaa ku jira badda u quusa shaqooyin badan baynu qabtaan awooddaas marka waa leeyihiin basharka waa ka awood badan yihiin waa ka fudfudud yihiin xagga handasada waa uga dheereeyaan guryo dhisida waa uga dheereeyaan waxyaabo badan oo marka insigu uusan awood u lahayn bay marka asaga u qabanayaan faa'iidadaas waa soo ku qabaa way kala faa'iidaystaan marka kuhaantana waa loo faa'iideeyaa ayaguna shayaadiinta waa u faa'iideeyaan ummadday u lumiyaan xadiiska boqol iyo lixdan iyo saddexaad can caaishata radi allahu canha ana alxaaritha bna hishaamin alxaarith ibnu hishaam ninka la yidhahdo saxaabigaas yuu la dhashay mataqaanaa camri ibni hishaam abujahal uu la dhashay saxaabigan ilan abujahl waxaa la yihahdaa camri ibni hishaam abujahalna waa kunyadiisa intii aan abujahal loo bixin awlxakam ayay qurayshi u tiqiinay magaciisa rasmiga ah laakiin waa camri ibni hishaam almakhzuumi ninkan way wada dhasheen alxaarith ibni hishaam almakhzuumi wuu islaamay alxaarith sa'ala wuxuu weydiiyey annabiya sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nabiguu weydiiyey wuxuu yidhi kayfa ya'tiika alwaxyu waxyigu sidee kuugu yimaadaa noocee ayuu waxyigu kuugu yimaadaa rasuulka ilaahayow qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wacala wasalam kullu daaka kaas oo dhan kullu daaka yacni waxa aad malaynay oo dhan xaasilun ama waaqicun waa dhacaa waa jirtaa waxa aad malaynee noocyada aad malaynee inuu waxyigu igu yimaado way wada jiraan dhammaantood wuu u faahfaahiyey marka wuxuu yidhi ya'ti lmalaku malagu waa ii yimaadaa axyaanan mararka qaarkood fii mithli salsalati aljarasi gambaleelka ama dawanka dhawaaqiisa oo kale ayuu igu yimaadaa sida gambaleelka u dhawaaqoo kale asoo usoo dhawaaqa ayuu ii yimaadaa mili salsalati aljarasi gambaleelka dhawaaqiisa oo kale ayuu igu yimaadaa fayafsimu cannii waa iga go-a waxyigu waxyigiibuu marka ii sheegaa waxyigiibaa marka iga go-a waa dhammaadaa waqad wacaytu anigoo xifdiyey maa qaala wixii malagu uu yidhi oo uu ii sheegay wixii waxyi ah oo uu soo xambaaray markuu ii soo gudbiyo waan ka xifdiyaa wa huwa kaasna ashadduhu calaya waa midka iigu daran waa midka ugu culayska badan noocyada waxyiga waa midka iigu daran uu yihi nebigu sala allahu calayhi waali wasalam wayatamahalu lilmalaku malagu axyaanan mararka qaarkood wuxuu isaga soo kay dhigaa rajulan nin mararka qaarkood nin buu isaga soo kay dhigaa qof bashara oo caadi ah ayuu isaga soo kay dhigaa fa yukallimunii markaasuu ila hadlaa fa aci waxaan xifdiyaa maa yaquulu waxa uu leeyahay aciidaani waxay mudaaric u tahay wacaytudii hadda aan soo maraynay nabigu wuxuu lehy sala allahu calayhi wacala alih wasalam mararka qaarkood malagu qof bashar ayuu isaga soo kay dhigaa wixii waxyi oo uu ii waday ayuu ii sheegaa markaasaan ka xifdiyaa waxyigaas malaa'igtuna bashar waa iska dhigi kartaa xadiiska cumar radi allahu canhu sida aan kusoo marnay jibriil qof bashar oo caadi uu iska soo dhigay maryama bintu cimraan sidoo kale basharuu isaga soo dhigay fatamahala lahaa basharan sawiya xadiiska boqol iyo lixdan iyo afaraad can ibni cabbaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu اllaahi sala اllahu calayhi wacala aalihi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa ajwada annaasi dadka qofka ugu deeqsisan ayuu ahaa qof ilaahay uu abuuray oo rasuulka ilaahay ka deeqsisaneed ma jirin sala allahu calayhi wacala alihi wasalam wa kaana ajwada maa yakuunu inta nebigu uu yahay marka uu ugu deeqsisan yahay fii ramadaan waa ramadaan dhexdeeda bisha ramadaan ayuu nebiguna ugu sii deeqsisanaa sala allahu calayhi wacala ali wasalam xiina goorta yalqaahu nebiga uu la kulmaa jibriilu jibriil marka nebiga jibriil uu qaabilah waa marka ugu deeqsisan yahay xadiiskan wuxuu noo faa'iideynaa bisha ramadaan inay muhiim ay tahay dadka muslimiinta inay sadaqada badiyaan ayagoo nebiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam ku daysanaa marka xoolaha ugu badan nebigu uu bixi jiray waa bishaas ramadaan markaasna nebigu wuxuu qaabili jiray oo uu la kulmi jiray jibriil wa kaana jibriilu jibriil wuxuu ahaa yalqaahu mid nabiga la kulma fii kulli leylatin habeen kasta dhexdiisa leyladaas oo min ramadaana bisha ramadaan ka mid ah ramadaan habeenadeeda habeen kasta oo ka mid ah jibriil nabiga waa qaabili jiray sala allahu calayhi waala wasalam fayudaarisuhu jibriil nabiga ayuu wuxuu la mudaarasay jiray wuxuu la akhri jiray alqur'aana qur-aanka qur-aanka ayaa habeen kasta oo bisha ramadaan ka mid ah nabiga laga dhegaysan jiray sala allahu calayhi waala wasalam oo jibriil uu ka dhegaysan jiray waxaa kaloo xadiiskan uu noo faa'iideynaa bisha ramadaan inay tahay bisha qur'aanka la akhriyo maalmaha kale qur-aanka laftigooda waa la akhriyaa laakiin markay ugu muhiimsan tahay oo la rabo aad in loogu dadaalo waa bishii uu soo degay nabigana sala allahu calayhi wacala wasalam jibriil baa ka dhegaysan jiray qur-aanka fala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacala ali wasalam rasuulkii ilaahay xiina goorta yalqaahu asaga uu la kulmaa jibriilu jibriil ajwadu ajwadu marka waxay khabar u tahay fala rasuulu llahi mubtadacaas fala rasuulu llahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wala wasalam ajwadu bilkhayri maalka waa kaga deeqsisan yahay min ariixi dabaysha almursalati ee lasoo diray waa kaga deeqsisan yahay xiina goorta yalqaahu nabigu uu la kulmaa jibriilu jibriil habeenadaas nabigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam jibriil uu qaabila xoolaha bixintooda waa kaga deeqsisan yahay oo waa kaga degdeg badan yahay dabaysha ilaahay uu soo diray dabayshu marka aad ayay surcadeed u daran tahay aad bay u degdegtaa hal saac gudaheeda waxaa laga yaabaa laba boqol iyo konton kilomitr inay jarto dabayshaas nabigu waa kaga deeqsisanaa waa kaga dhaqsi badnaa xoolaha bixintooda habeenadaas uu jibriil qaabila meesha uu leeyahay ajwadu bilkhayri ay bilmaali maalka khayrka macaani badan uu leeyahay macaanida uu ku soo aroorana waxaa ka mida maal wa min dalika qowluhu tacaala وإنه لحب الخير لشديد أي لحب المال إلهي وحو كشيكينا إنسانك وحو ليها إنسانك وإنه لحب الخير مالك جعيل كيس لشديد وكدر يهي وحكى لكم قوله تعالى كتب آيات هايت إن ترك خيرا الوصية للوالدين إن ترك خيرا أي مالا هدو مالك تقوى حديثك بقول يا لحدا يا شنات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولك إلهي وحيره idaa daca arajulu ninku hadduu u waco oo u yeedho imra'atahu xaaskiisa ilaa firaashihi gogoshiisa hadduu ugu yeedho oo uu dan ka yeesho fa abat oo markaa ay diido fa baata habeenkaas uu baryo qadbaana calayha isagoo haweenaydiisii xaaskiisii asagoo u caraysan habeenkaas wuu saas ku baryo lacanathaa iyada waxaa lacnada almalaa'ikatu malaa'igta ayaa lacnada xataa tusbixa ilaa ay waa bariisato lacnaduna waa fogaansho laga fogaado naxariista ilaahay lacanahu allaah macnaheedu waxay tahay naxariista ilaahay allaha ka dheereeyo haweenaydan ninkeedii ayadoo wax cudurdaara aan lahayn diiday inay gogashiisa ugu timaaddo nabigu wuxuu noo sheegay sala allahu calayhi wacala wasalam lacnad inay ku dhacee oo malaa'igtu ay lacnadeen ilaa waag uu ka baryo xadiiska boqol iyo lixdan iyo lixaad can cabdillaahi bni cumar radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi idaa maata axadukum qofkiin hadduu dhinto fainahu asaga yucradu calayhi waxaa loo soo bandhigaa maqcaduhu meesha uu ka fadhiisan lahaa bilkhadaati arooryadii iyo walcashiyi galabti meesha uu fadhiisan lahaa qofkiin haddii uu dhinto meesha uu tegi lahaa subaxdiina waa loo sheegaa galabtiina waa loo sheegaa bal ee waa loo soo bandhigaah waa la tusaa haddii uu jannada boos ku leeyahana subaxdiina waa la tusaa galabtiina waa la tusaa booskiisa jannada hadduu naarta boos ku leeyahana subaxdiina waa la tusinaa galabtiina waa la tusinaa yucradu calayhi asaga waxaa loo soo bandhigahoo la tusinaa maqcaduhu booskiisa meesha uu fadhiisanaa bilkhadaati aroortii iyo walcashii galabtii fain kaana min ahli ljannati ahlu janna hadduu ka mid yahay qofkaas dhintay fa min ahli ljannati ahlu jannahu ka mid yahay yacni hadduu ahlu jannaha ka mid yahay booskiisii jannada uu ku lahaaha la tusina macnuhu waa saas wain kaana min ahli naari ahlu naar hadduu ka mid yahana dadka naarta hadduu ka mid yahay gela fa min ahli naari ahlu naarku ka mid yahay yacni booskiisii uu naarta ku lahaa subaxdiina waa la tusinaa galabtiina waa la tusinaa xadiiska marka wuxuu noo faa'iideynaa inta aan aakhiro la gaarin yowma alqiyaama inta aan la gaarin dadka qubuurtooda marka ay ku jiraan qofku wuxuu hubaa meesha uu ku dambayn doono inuu janno geli doono iyo naar geli doono bal ee intaan aakhiro la gaarin yowmulqiyaama inta aan la gaarin qofku hadduu ahlu naar yahay qabriga dhexdiisa lagu cadaabaa hadduu ahlu janno yahana qabrigaas dhexdiisa ayuu ku nimcaysanaa xadiiska boqol iyo lixdan iyo toddobaad can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam rasuulka ilaahay xadiiska marka hadda aan soo marnay wuxuu waafaqsan yahay aayaddii ilaahay uu ku lahaa annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya wayowma taquumu asaacatu adkhiluu aala fircawn ashadda alcadaab ilahi wuxuu ka sheekeynaa fircoon iyo intii uu duufsaday wuxuu leeyahay annaaru yucraduuna calayha naar ayaa loo soo bandhigaa waa la tusinaa annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiyan subaxdii iyo galabtii naarta meeshay ka geli lahay ilahi wuxuu leeyahy waa la tusinaa wa yowma taquumu saaca maalinta saacadda qiyaamo ay istaagtana adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab ilaahi wuxuu leeyahay fircoon iyo intii uu kaxaystaba cadaabka midka ugu daran hala geliyo ilahay saasuu leeyahay can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wala ali wasalam rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi yacqidu shayطaanu shaydaanku wuxuu guntaa calaa kaafiyati ra'si axadikum qofkiin madaxiisa madaxaas jeegadiisa ayuu guntaa halkaasuu guntin ku samaynaa yacqidu shayطaanu shaydaanku wuxuu guntaa calaa kaafiyati ra'si axadikum qof adinka idinka mida madaxiisa madaxaas jeegadiisa kaafiyadu waa jeegada idaa huwa naama marka qofku uu seexdo halaaa cuqatin halaaa cuqadin saddex guntimood ayuu meeshaas ku samaysanaa madaxa jeegadiisa saddex guntin ayuu halkaas ku xihanaa yadribu dheh yadribu calaa kulli cuqdatin calaa kulla uu noqona annaga laakiin waa calaa kulli yadribu calaa kulli cuqdatin cuqdo kasta guntin kasta makaanaha meesheeda ayuu ku adkaynaa meesheeda ayuu ku dhisaa meeshaasuu ku adkaynaa si fiicanuu meesheeda ugu adkaynaa calayka laylun طawiil habeen dheer ayaa korkaaga ahaaday yaquulu wuxuu leeyahay usoo qadaree marka yaquulu shaydaanku wuxuu leeyahay calayka waxaa korkaaga ahaaday laylun habeen طawiilun oo dheer farqud niyaho iska seexo saasuu leeyahay waa qabow waa dhaxan ma kici kartid iska seexo habeenkuna waa dheeryahay salaaddii sooma dhowaa qofku markaas in ilaahay u naxariistay maahan inuu shaydaan la hadlaa ma dareemaayo laakiin shaydaan baa jirkiisa qofka ku jiraa nabiguna sala allahu calayh waala wasalam wuxuu noo sheegay shayaadiintu qofka insaankaa jirkiisa inay geli karaan jirka intay galaan ayay qalbiga dhexdiisa fadhiisanayaan xididada dhiiggu ay maraan ayay shayaadiintu awood u leeyihiin inay maraan ina ashayطaana xadiidkii safiya oo mutafaq calayhiga ahaa ina ashayطaana yajrii min ibni aadama majra dami shaydaanku qofka insaanka ah meelaha dhiiggu ay maraan uu ka maraa xididada dhiigga ay marayaan ayuu shaydaanku maraa ina shayطaana yajrii min ibni aadama majra dam kadibna qalbiguu fadhiisanaa qalbiga markuu fadhiisto isagaa wax kuu sheegaa waxbuu kuu meerinaa adigu waxaad moodaa adiga naftaada inaad wada sheekaysanaysiin laakiin isagiiyaa kuu sheekaynaa wuxuu ku leeyahay salaaddii sooma dhowa waktiyaa haysataa iska seexo muxuu diidan yahay in intaa kacdo ilaahay aa xusto laba ragco oo sunnaha aad tukato intaas isaga waa dhibe culaysay ku tahay wax dhan oo uu ka dagaalamaana waa salaadaas iyo dikriga ilaahay ilaan shaqo kale isaguma qabto fain tawada'a farqud iska seexo fain istayqada qofku marka hadduu soo tooso fadakara allaha oo ilaahay uu xuso inxallat waxaa furanta cuqdatun hal guntin ayaa furmee qofku markii uu soo kaco oo ilaahay uu xuso hal guntin waa furmee waxaana sunnaha qofku marka uu soo tooso inuu ilaahay uu xuso oo dikrigii u akhriyo fain tawada'a hadduu haddana weysiisto inxallat waxaa furmee cuqdatun guntin kalaa furmee oo labaad fain sallaa hadduu tukado inxallat waxaa furmee cuqaduhu kulluhaa guntimihiisii oo dhan waa wada furmayaan saddexdii xabbo oo uu guntaday dhammaantood waa wada furmayaan faasbaxa markuu qofku wuxuu waabariisanaa subaxdii waxay u baryee faasbaxa wuxuu waabariisanaa nashiitan asagoo firfircoon tayiban nafsi oo naftiisuna u fiican tahay oo firfircoon oo naftiisuna u degan tahay oo qalbigiisu u qabow yahay saasuu ku waabariisanaa wa ilaa hadduusan saas yeelin oo uu iska seexdo ilaahayna uusan xusin oo uusan weysiisan oo salaaddii uusan tukanin asbaxa wuxuu waabariisanaa khabiia nafsi iyadoo naftiisu ay xun tahay oo qalbigiisu uu kacsan yahay kaslaana oo caajis ah oo wehsanaya hurdada kama kici karo saas daraaddeed dadka salaada aan usoo kicin oo ilaahay aan xusin subaxdii markii ay soo kacaan indhahoodu waa gadgaduudan yihiin ayaga dhan wejigoodu ma fiicna maxay xuska ilaahay ka maqan ilaahayna wuxuu leeyahay alaa bidikri illaahi tadmainu alquluub dikriga ilaahay baa quluubtu ku xasishaahoo qofku subaxdii haddii marka uu salaad u soo kaco oo ilaahay uu xuso habeenkii isagoo firfircoonoo wanaagsan uu subaxdii soo kaca xadiiska boqol iyo lixdan iyo sideedaad can ibni cabbaasin annahu عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال مرك أنه ذا صار خلط أنا قصص نقرأ عن النبي ابن عباس نبي حكوري صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نبي قال إنه يري أما إن أما هدهن يا أما إن أحدكم قفكين إذا أهت إذا أتى أهله ريركيس هدو أتغوه xaaskiisa hadduu u tago oo waqaala uu yidhaahdo bismi illaah allaahumma yaa allaahu ilaahayow jannibna shaytaan shaydaanka naga fogey wajannibi shaydaana shaydaanna ka fogey maa wixii rasaqtana aada nagu arsaaqdo oo caruur ah fa rusiqaa markaas labadooda lagu arsaaqo waladan cunug lam yadurahu lam yadurruhu saasuu noqonaa laakiin lam yadurahu cunugaas ashaydaanu shaydaanku dhibi maayo wax dhibaata oo shaydaan u geysan karo ma leh haddii adkaartaas ay akhristaan habeenkii reerku marka dikrigan waa muhiim shaydaanka qofkana mar kasta waa la joogaa hadduu cunto cunaa waa la joogaa hadduu biyo cabaa waa la joogaa gurigiisa marka uu tago waa la joogaa reerkiisa iyo asagu markii ay isla joogaan waa la joogaa mar kasta waxaa loo baahan yahay qofku marka inuu dikriga ilaahay shaydaanka isaga eriyo wax kale oo shayaadiinta looga badbaadi karo oo looga adkaan karana ma jirto oo aan ka ahayn dikriga ilaahay shayaadiin waxaa looga adkaaday dikriga ilaahay ilahay wuxuu le waimaa yanzaqannaka min hashaydaani nasqun fastacid billaah ilahay alla magan galaa dikrigaas ilahayaa marka laga akhristaa xadiiska boqol iyo lixdan iyo sagaalaad can ibni cumar radi allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam rasuulku ilaahay wuxuu yidhi idaa talaca hadduu soo baxo xaajibu shamsi qoraxda geeskeedu hadduu soo baxo fadacu salaata salaada iska daaya xataa tabrusa ilaa ay si fiican u soo baxdo oo bannaanka ay timaado wa idaa qaaba hadduu dhaco xaajibu shamsi qoraxda geeskeedu hadduu dhaco fadacu salaata salaada iska daaya xataa taqiiba ilaa ay si fiican u dhace axaadiis badan baa ku soo aroortay nebigu sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam inuu reebay marka qoraxdu ay soo baxee in la tukado marka ay dhace sidoo kalena in la tukado nabigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam waxaa kaloo ka sugnaatay inuu yidhi ilaa ay qoraxdu noqoto qadra rumxin waran in la eg ilaa ay kor noqoto salaada yaan la tukan salaada laleehay yaan la tukan waa salaadihii sunnooyinka ahaa ee sababta aan lahayn laakiin qofkii tusaale ahaan haddii isagoo macduur ah salaadii subax ay ka tagto qoraxdiioo soo baxay haddii hurdada uu ka kaco waa inuu salaaddii tukado xadiiskii anasaan kusoo marnay nabiga sala allahu calayhi waala wasalam inuu yidhi qofkiin hadduu halmaamo ama uu hurdo markii uu soo xasuusto salaada ha tukado laa kafaarata laha ilaa dalik waaqimi salaata lidikri salaada noocaas laga hadli maayo oo qadaha ah oo qofku uu soo tooso ayadoo qoraxdii markaa ay soo baxee waa tukanaa salaadii sidoo kale salaadaha sababta leh ayaguna kuma jiraan sida raajixa ah laakiin salaad aan sabab lahayn qofku inuu tukado qoraxdiio soo baxe ama qoraxdiio dhace maya walaa taxayanuu bisalaatikum salaadiinna hala fiirsanina hala eeganina duluuca shamsi qoraxda soo bixitaankeeda walaa guruubahaa iyo qoraxda dhicitaankeeda hala fiirsanina sida qofku isaga fadhiyo markii qoraxdu ay soo baxee intuu istaago salaadan tukan ayuusan dhihin dhicitaankuna waa la mid fa innahaa maxaa yeelay ayadu tadlucu way soo baxdaa bayna qarnay shaydaanin shaydaan labadiisa gees inta u dhaxayda ay qoraxdu ku soo baxee waxay yidhaahdeen culummadu qayb insaanka ka midoo waxaa jirtaa dabka caabuda ama qoraxda caabuda iftiinkay caabudan waa nimanka la yidhahdo majuusta qoraxda waa caabudaan qoraxdu marka ay soo baxee way u sujuudayaan shaydaanku marka wuxuu samaynaa ilaan waxaan waxyi ilaahay xaggiisa ka yimid ma aha in qoraxda loo sujuudo oo la caabudo dayaxana waa sidoo kale waa laba aayadood aayadaha ilaahay ka mid a caabudidna xaq uma laha waxna kama oga laa tasjuduu lishamsi walaa lilqamar wasjuduu lilaahi aladii khalaqahunna in kuntum iyaahu tacbuduun ilahay saasuu leeyahay qorax yaan loo sujuudin dayax yaan loo sujuudin laakiin allihii ayaga abuuray ha loo sujuudo ha la caabudo ayagu waxay sameeyaan marka qoraxdana waa u sujuudayaan majuustu dayaxana sidoo kale waa u- waa u- waa u sujuudayaan qoraxdu marka ay soo baxee oo ay u sujuudayaan shaydaanku marka waa isku aadinaa qoraxdaasuu isku aadinaa sujuuddaas qoraxda loo sujuuday asaga si ay ugu dhacdo marka waxay ka dhigan tahay in asaga loo sujuuday ilaan waxaan qoraxda lagu caabudaa waa wax asagu uu keenay ee wax ilaahay ka yimid xaggiisa ma aha saas daraaddeed nabigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi waali wasalam markaa salaada aad tukanaysiin inkastoo ilaahay aa u sujuudaysiin laakiin majuustaas ayaa shabbahaydiine tashabuhana lama ogola iska dhaafa ka cararid marka laga cararaa gaalada in la isu ekaysiiyo oo la shabaho ayuu nabigu wuxuu u diiday cibaado ilaahay maxaa u malaynaya marka wax aan cibaado ilaahay aan ahayn min baabin owlaa salaadii la tukanayay oo cibaadada ilaahay ahayd ilaan qofkan muslimka ilaahay buu u sujuudaahe ayuu nebigu wuxuu leeyahay waqtigaas yaan la tukanin ilaan majuusta ayaa qoraxda u sujuuda ayagiyaa marka la shabahaa ha la iska dhaafo fa innahaa tadlucu way soo baxdaa qoraxdu bayna qarnay shaytaani shaydaan labadiisa gees meel u dhaxayday ka soo baxdaa aw ishaytaani bayna qarnay ashaytaani miyuu nebigu yidhi oo al ayuu geliyey mase bayna qarnay shaytaanin oo waa nakireeyey marna waa nakiro marna waa macrifo laa adrii ma aqaano aya daalika labadaas keebuu qaala yidhi warkaas marka waxaa wataa xadiidkan ibnu hish nin la yidhaahdo hishaam baa wuxuu ka wariyey cabdullaahi ibnu cumar hishaam marka raawigii ka warinaya dhahaa wuxuu leeyahay laa adri ma aqaano aya daalika labadaas midkeebuu qaala hishaam yidhi hishaamma wuxuu yidhi bayna qarnay shaytaanin mase wuxuu yidhi bayna qarnay shaytaan xadiiska boqol iyo toddobaatanaad can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi yaati shaydaanu shaydaan baa wuxuu u imaana axadakum qof adinka idinka mid ah waa waswaasinaa marka fayaquul wuxuu leeyahay man khalaqa kada waxaas yaa abuuray cirka yaa abuuray dhulka yaa abuuray insaanka yaa abuuray geedaha yaa abuuray halkaasuu marka hore ka soo bilaabaa man khalaqa kada waxaas yaa abuuray qofku wuxuu leey ilaah yaa abuuray haddana wuxuu leeyahy man khalaqa kada waxaas yaa abuuray waa waswaas isaga xaggiisa ka socda laakiin laga yaabo dadku inaysan dareemin oo ay u maleeyaan iyagu inay isla hadlaayaan man khalaqa kada waxaas yaa abuuray xataa yaquula ilaa marka dambe uu yidhaahdo man khalaqa rabbak oo marka aad leedahay wax kasta ilaahay baa abuuray oo ilaah isaga yaa abuuray oo waswasadii shaydaanka nabigu marka muxuu yidhi faidaa balaqahu hadduu meeshaas gaarsiiyo halkaas hadduu la gaaro waa in la yska dhiciya marka maxaa la ysaga dhicinaa falyastacid billaah ilaahay ha magan galo acuudu billaahi min ashaytaani arajiim ha dhaho shaydaanku marka waa ka cararaa waswasadaana xaggiisa ka socotay falyastacid billaah ilaahay ha magan galo walyantahi hana ka joogsado markaas sheekadaasna baabkeeda ha iska xiro ilan allah huwa alwalu walaakhiru walaahiru walbaatin ilaahay weligiisuu joogay isagaa wax abuuray isaga lama abuuro weligiisna waa joogi doonaa laakiin waxaa isaga ka soo haray bidaayana waa leeyihiin nihaayana waa leeyihiin laakiin waswaaskaas shaydaanku wuxuu rabaa qofka meel kasta inuu ka galo caqiidada qofka muslimka uu aaminsan yahay inuu galo waa rabaa cibaadadiisii inuu galo waa rabaa caadaadkiisa inuu galo waa raba wax u badbaadina ma leh qof uu dhaafaana ma jirto oo rasuulka ilaahay aan kahay nabigu sala allahu calayhi waala w salam wuxuu yihi qof kasta oo adinka idinka mid ah qariin uu leeyahay mid la daba dhigo shaydaan uu leeyahay markaasay waxay dhahan rasuulka ilaahay adiguna qariin ma leedahay markaasuu yihi haa ani laftiigu qariin waa leeyahay laakiin wuxuu yihi waa islaamayo aniga waxaan khayr hayne ma faro ilaa annahu aslama falaa ya'murunii ilaa bikhayr waa islaamayo aniga waxaan wanaag hayne ma faro حديث بقول يتضباطني كوبات عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عمران بن حسين نبي وحكوري إنه يري النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلعت في الجنة جنة أيان سوفيري فرأيت وحن أغاذي أكثر أهلها جنة أهل كذا كوا أقبضني الفقراء إن يهين دتك فقراء وحبان هيسن jannada kuwa gela kuwaasa ugu badan fuqarada ugu badan faraytu waxaan soo ogaaday akara ahlihaa jannada ahalkeeda kuwa ugu badani alfuqaraa inay yihiin dadkaan waxba haysan ama rag ha ahaadeen ama dumar ha ahaadeen waa isku jiraan waطalactu fi nnaari naartana waa soo fiirshayo fara'aytu akara ahlihaa dadka naarta gela kuwa ugu badan waxaan soo ogaaday annisaa dumarka inay yihiin saasuu nabigu sala allahu calayh waala wasalam nabigu markaa dumarkii waktigiisii joogay waa la hadlay wuxuu yidhaahday war sadaqo la baxa maxaa yeelay dadka naarta gela dumara u badane markaase waxay dhahen rasuulka ilaahay oo maxaan ugu badanay markaasuu wuxuu yidhi lacnadiinaa badan lacnadiina ayaa badan saas daraaddeed nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam sadaqo badan la baxa si ilaahay naarta idinkaga badbaadiy waxyaabaha naarta laga looga badbaadana waxaa ugu badan sadaqada waxaa ogtay nabiga sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam inuu yidhi qofka maalinta qiyaamo marka ilaahay uu xisaabinaa wuxuu fiirinaa midigtiisa waxaa naar ahayn ku arki maayo wuxuu fiirinaa wuxuu fiirinaa midigtiisa wuxuu arkaa acmaashiisii uu soo hormarsaday bidixdiisuu fiirinaa haddana camalkiisii wuxuu fiirinaa hortiisa wuxuu arkaa naar markaasuu nabigu wuxuu uhi sala allahu calayhi waala wasalam fattaqu nnaara walow bishiqi tamra war naar iska ilaaliya ka dhowrsada iska badbaadiya timir jeexeedba aada sadaqaysateene timir jeexeed oo la sadaqaysto cadaabka ilahi naarta ilahi waa looga badbaadaya sida xadiiskaasi uu sheegaa marka waxyaabaha ugu badanoo naarta loo yani looga gaashaanto waxaa ka mid ah sadaqada dadku ay la baxayaan xadiiska boqol iyo toddobaatan iyo labaad can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi awalu zumratin kooxda ugu horeysa taliju ljannata oo jannada gele suuratuhum suuradoodu calaa suurati alqamari waxay u dhigantaa oo ay u eg tahay dayaxa suuraddiisa laylata albadri habeenka afariyo tobnaadka uu yahay waana habeenka ugu iftiinka badan yahay ugu qurxan yahay sidaasoo kale ayagoo u iftiimah oo u dhalaal ah oo sidaasoo kale u qurxoon ayay jannada gelayaan awalu zumratin kooxda ugu horeyso taliju ljannata jannada gele suuratuhum calaa suurati alqamari ay ka suurati alqamari dayaxa suuradiisa oo kale waaye laylata albadri habeenka afariyo tobnaadka uu yahay laa yabsuquuna fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda candhuuf ku tufi maayaan walaa yamtakhituun mana xaakoonayaan walaa yataqawatuun mana saxaroonayaan aaniyatuhum weelashoodu fiiha jannada dhexdeeda addahabu waa dahab waxay wax ku cunayaan waxay wax ku cabaayaan waa dahab saas daraaddeed adduunyada dhexdeeda waa looga reebay dahabka inay isticmaalaan cunitaan iyo cabitaan ay u isticmaalaan maxaa yeele jannadu uga horeeya amshaatuhum shanlooyinkoodu min adahabi dahabka xaggiisa ayay ka ahaadeen iyo walfidati qalin shanlooyinka ay ku shanlaysanayaan waa dahab iyo qalin wa majaamiruhum bukhuurkooda waxyaabaha ay carabsanayaanoo bukhuurka u ah aluluwatu waa cuud aluluwatu waa cuud cuudkaas ayaa bukuur u ah oo ay carafsanayaan wa majaamiruhum waxyaabaha bukuurka u ah oo ay carafsanayaan oo ay shidanayaan aluluwatu waa cuud cuudka la shito laakiin cuudkaas magacay uun wadaagaan waxyaabaha dunida yaalla iyo waxyaabaha jannada yaalla waxaa ka dhaxeeya magaca keliya laakiin isku caraf maaha isku si maaha waxaa ka dhexeeya waa magaca keliya bis wa rashcuhum dhididkooduna almisku waa miski hadday dhididaan dhididkoodu wuxuu u soo carfaa sida miskiga oo kale miskiguna waa shay aad u udgoon oo waxyaabihii diibka ahaa ee waayadaas la isticmaali jiray ugu qaalisanaa sidaasoo kale u soo carfaa walikulli waaxidin minhum mid kastoo ayaga ka mida zawjataani laba xaas ayuu leeyahay yuraa waxaa la arkaa mukhu suuqihimaa shanshadooda shanshadaas dhuuxeeda ayaa loo jeedaa min waraa'i laxmi hilibka gadaashiisaa looga jeedaa min alxusni intay qurux ka gaareen waa dumarkii adduunyada joogay oo ahlu jannaha ahaa ayaga iyo nimankoodii nimankoodiina waa laga soo sheekeeyey oo dhididkoodu waa carfa ayagana sidaana ilaahay uu ka dhigay quruxdaana ilaahay uu siinaa yuraa waxaa la arkaa mukhu suuqihimaa shanshadooda dhuuxa ayaa loo jeedaa min waraa'i laxmi hilibka gadaashiisaa looga jeedaa min alxusni qurux laakiin dumarka dunida jooga si kastoo ay u qurxan yihiin dhuuxa iska dhaafi laftooda looma jeedi karo la khtilaafa baynahum dadka ahlu jannaha ah iskhilaafi maayaan laakiin adduunyada inta la joogo waa la iskhilaafa walaa yazaaluuna mukhtalifiin ilaa man raxima rabbuk walidaalika khalaqahum laakiin aakhiro markay jannada galaan la khtilaafa baynahum iskhilaafi dhexdooda ma ahaanin walaa tabaaquda isu carooshana dhexdooda ma ahaanin isu caroo maayaan oo isnici maayaan quluubuhum quluubtoodu qalbun waaxidun waa hal qalbi hal qalbi amuu iskhilaafa amuu iska hor imaana waa sidaas oo kale dadka laakiin adduunyada jooga hal qalbi inay quluubtooda dhan ay wada noqoto kama suurtoodo quluubuhum qalbun waaxid waa hal qalbi yani waa hal qalbi oo kale quluubuhum qalbun waaxid ee ka qalbin waaxidin hal qalbi oo kale waaye marka qalbun waaxidun na waa suuragal qalbu waaxidin na waa suuragal ayadana qalbu waaxidin ma idin qoraa adinka nusqooyinkan kale qalbu waaxidin yuu qoraa mise dhammaantiin qalbun waaxidun uu idin wada qoraa qalbu waaxidin oo daalku hoos dhigan yahay qofku qoraa maa jirta haddii marka sidaas la yidhaahdo quluubuhum quluubtoodu qalbu waaxidin ka qalbi waaxidin qof qalbigiisoo kale waayo shaksi qalbigiisoo kale waayo haddii laakiin la yidhaahdo quluubuhum qalbun waaxidun quluubtoodu waa qalbi keligiisahoo kale saasay noqone yusabbixuuna allaha allah ayay u tasbiixsanayaan bukratan subaxdii arooryadii iyo wacashiyan galabtiiba ilaahay bay u tasbiixsanayaan laakiin tasbiix wax ka dhibe ma aha cibaadana jannada dhexdeeda laguma cibaadaysto jannada dhexdeeda cibaada ma taalo ee cibaadada meeshay taallo waa adduunyada tasbiixdan marka tasbiix wax ka dhibee ma aha hadda markii aan neefsanee oo oksijiinka aa qaadanee ma dareemaydid adigoo aan ogeyn oksijiinkaaga iska qaadataa tasbiixda markay jannada ku jiraan ay tasbiixsanayaan waa sidaas oo kale laakiin tasbiix ay ku dhibtoonayaan oo howl ka rabta ama shaqo ka rabta ma aha ayagoo aan ogeyn iska tasbiixsanayaan wax dhibana aysan ku hayn ilaa ilaahay wuxuu ugu talagalay jannada dhexdeeda raaxo xadiiska boqol iyo toddobaatan iyo saddexaad can anas bni maalikin radia allaahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wعalى alihi wasalam nebigu wuxuu ka wariyey qaala inuu yihi nebigu inna fi اljannati jannada dhexdeeda la shajaratan waxaa ahaatay geed yasiiru raakibu qofka gaadiidka saaran uu soconaa fii dillihaa harkeeda ama hooskeeda ayuu ku soconaa mi'ata caamin boqol sano ayuu hooskeeda keligeed ku soconaa laa yaqtacuhaa uusan ka gudbayn uusan goynayn waa geed marka aada u weyn hooskiisa ayuu wuxuu ku soconaa boqol sano boqolkaa sano weliba ka gudbi maaya weli hooskii ku dhex jiraa qof lugaynaana maanu qof gaadiid saaran حديثك بقول يتضبات يا فرات عن رافع بن خديج سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحمى على النبي يقول ودها الحمى قنددة من فور جهنم جهنم نهذي أي كأهاتي قنددة ونهذي جهنم يكليل كذا فأبردوها قبوجية بالماء بيكو قبوجية nabigu saasuu leey sala allahu calayhi waala slam marka qofka xumadu ay haydo oo qandhadu ay haydo waa qof aada u kulul qofkaas marka wuxuu u baahan yahay in la qaboojiyo saas daraaddeed waxaa aada u fiican qofka saasoo kale qandhadu ay u haydo maro qoyan in dusha laga saaro qandhadu marka waa ka jebe waana shay mujarab ah xitaa dhakhaatiirtu way usoo qoraan caruurta yaryarka ah iyo dadka xoogaa ay daawada ay u diidayaan waxay yidhahdeen qofkan ha la qaboojiyo maro iyo shukumaani wax saasaa biyo lagu shubaa waa lagu qaboojina qofka qandhadu waa ka jebe waa xadiiska nebiga sala allahu calayhi waala wasalam xadiiska boqol iyo toddobaatan iyo shanaad can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi waala alihi wasalam qaala nebigu wuxuu yihi naarukum naartiinna dabkiinna adduunyada jooga jus-un waa qeyb min sabciina juz-an oo ka mid ah toddobaatan qaybood oo min naari jahannama naarta jahannamo ah naarta jahannamo dabkeedii ayaa toddobaatan loo qeybiyey hal qayb oo ka mid ah ayuu ilaahay dunida keenay waa midka wax lagu karsado qiila waxaa la yidhaha rasuul allah in kaanat naarta halka xabba ah lakaafiyatan ayadaa ku filnayd in wax lagu cadaabo dabkan adduunyada yaalla ayaa dadka ku filnaa cusaada ah oo gaalada ah in lagu cadaabo keligeedaaba ku filan oo haddii lagu dhexdooda ku gubanayaan in kaanat lakaafiyatan ayadaa ku filnayd waxay ahayd mid ku filan maxaa marka toddobaatan looga dhigay oo loo toddobaatan jibaaray qaala nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi waala wasalam fudilat calayha waa laga fadilay بتسعة وتسعين بتسعة وستين صاص ويقرأنية آه بتسعة وستين وصح فضلت عليها ولا فضل بتسعة وستين جزءا لحدا يا سجال قيبات يا لغا فضلي يعني أي دير تهاي أو كليل بدن تهاي دبك الدنيا ذا يالا كليل كيسا انت او كلول يهاي ان لمد اه oo lixdan iyo sagaal qaybood ah ayaa lagu kordhiyey oo mid kastana iyadoo kale uu yahay fudilat calayha waxaa laga sara mariyey bitiscatin wa sittiina juz-an lixdan iyo sagaal qaybood kulluhunna qayb kasta oo lixdan iyo sagaalkaas ka mid ahna mithlu xarrihaa midda adduunyada joogta kuleylkeedoo kale ay leedahay waana naarta ilaahay ugu talagalay maalinta qiyaam dadka cusaada ah inuu ku cadaabo marka tan wax badan ay ka kulushahay dabka adduunyada yaalla si kasta oo loo kululayo oo xaraaradiisa la badiyo ilaan dabka adduunyada yaalla isaga laftigiisa kale xaraarad badan xaraaradiisa waxaa dhici karta in aad loo saromariyo si kastoo loo saromariyo waa un dab adduunyo waaye kaas ayaa la toddobaatan jibaaray midkaas baa ilaahay ugu talagalay maalinta qiyaame dadka asaga caasiyay inuu argoosto ilaah naga badbaadiyo billahi tawfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wacala ali saxbi wasalam halkaas ka joogaa